annagu waa iska diidnay qorshaha horumarinta qaranka barnaamijka ah ee national development planka ah sababtaan u diidnayna wax kale maaha dee hirshabeelle dowlad goboleedka la yidhaahdaah ma jirin markii qorshaha la sameeyey qorshaha markii la sameeyey marka labada gobol ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe qolooyinkii ku howlanaa waxay waxaan arkay waxaan arkay inay yacni ayagu ku andacoonayo inay leeyihiin waa tagnay oo labada gobol oo si dhaba ayaan dadkii u soo waraysanay qaladaadka ugu waaweynoo jiraa waxaa weeye hirshabeelle marka laga hadlayo shacab markii la yidhaahdo hirshabeelle cid ka shacab badan ma laha laakiin waxa meelaha lagu soo qoray wax muxuu ahaa dad shabeelle hirshabeelle xasdayaan u malaynaya inay qoreen oonanba jeclaynba raba inay hoos geliyaan arrin labaad oo kale oo runtii qorshaha qaran qaranka inaan diidno asagana qasbaayana waxaa ah marka laga hadlaayo dekedaha si waadix ah oo cad ayuu u tilmaamayaa koonfur galbeed inay deked hesho laakiin dhinaca hirshabeelle marka uu ka hadlaayo oo uu hirshabeelle soo qaato wuxuu u gudbayaa muqdisho dekeddu waa ku yartahay in dekeddaa la ballaariyaana loo baahan yahay